بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا ذكرنا منه ما نسينا فدرسي صدن يتضباط كتابك الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس waxaan kusoo jirnay faraa'ibkii ama dhaxalkii waxaan casharkan kusoo dulmaraynaa insha allahu tacaalaa casharadii aan soo qaadanay masaa-ishii aynu soo qaadanay iyo wixii la haleeshin karo oo lagu dari karo faraa'ibka markii la gudagelayo waxaa muhiima dhowr cilmiba in la yaqaan cilmul ansaab nasabyada iyo dadku waxay isku yihiin waa in la yaqaan cilmul xisaabna waa in la yaqaan xisaabta cilmiga waa in la yaqaano dadku nasiibyada ay wax ku kala dhexlayaan iyo xaaladaha ay kala yeelanayaan qofkii hal xaalale qofkii laba xaalale iyo wixii la mid ah iyo waxuu qaadanayo waa in la yaqaan xujbiga ama xijaabka qofka dadka xijaaba ama dadku isagu xijaabo oo hadduu isagu meesha joogo kuwo kale uu xijaabayo aysan wax qaadanayn xijaab baa la yidhaahdaa mathalan aabbihii oo kalea jooga awowgii buu xijaabayaa wiilkii meyd ku dhalay baa jooga waxaa la xijaabayaa ibnul ibni meydku wiilkou dhalay wiilkou sii dhalay waxaa ka sokeeya kii meydku dhalay wiilkou dhalay baa jooga waxaa jooga walaal shaqiiq ah walaal kiis buu dhaxlayaa shaqiiq kale ah walaalkii la abka ahaa oo aabbo keliya ay walaalaha ka ahaayeen waa la xijaabayaa taasoo kale waa inuu garanayo hooyadii baa meesha joogta ayeeya wax dhexli mayso sidaas arrimaha noocaas oo kale ah waxaan soo qaadanay xuquuqdii shanta ahayd oo muratabka ahayd oo qofka tarikada iyo xoolaha uu ka dhinto ku tacalluqaysa oo la kala tartiibinayo in la kala tartiibiyo waa waajib waa khasab haddii xooluhu ciriiri yihiin aysan ku wada filnayn waa in la say u kala horeeyaan loo kala tartiibiyo haddii xooluhu badan yihiinna in la kala tartiibiyo waa habboonta waa sunna waa wanaagsanta laakiin markaa khasab ma aha xuquuqdaas xaqii ku tacalluqaya tarikada caynteeda sida zakada iyo rahanti iyo wixii la mid a baa kow ahaa xaqa labaadna wuxuu ahaa muanu mu'anu tajhiiz meydkan kharashka lagu qababaalinayo oo lagu diyaarinayo weliba bilmacruuf si wanaagsan oo ka badbadis aan ahayn ama ciriiri aan ahayn waxaa ku xigtay adduyuunulmursala dayntii aan rahan ka oolin oo qofka dimmadiisa lagu lahaayo war waxaa igu yeelo waxaasna isii oo xataa xajkii iyo halkan ay soo gelayaan in qofka intaa xoolihiisa laga saaro xoolihii looga xajin lahaa mar hadduusan weli xajin waxaa afar ahayd alwasaaya bithuluth waxyaalihii la dardaarmay oo aan ka badnayn saddex meelood oo meel qof ajnabigana loo dardaarmaya qof dhaxalka wax ku leh wax looma dardaarmo waxaa ka mid ahaa marka u dambaysa irsigii iyo dhaxalkii oo markaas wixii soo haray la dhaxlo dayib waxaan soo qaadanay arkaanul irsi oo ahayd saddex waaris midka wax dhaxlaya mawruuf kan la dhaxlayo waa qof ka dhintay iyo xaqun mawruuhun xaqa la dhaxlayo xaqa la dhaxlayo taasna waa soo qaadan waxaan soo qaadanay asbaabul irthi asbaabta la ysku dhaxlo oo ahayd afar qaraabanimaa la ysku dhaxlaa oo dadkii isdhalay iyo dadkii faraca isku ahaa iyo waxaas nikaaxii dadkii isqabeen waa isdhaxlaan wixii walaha la dhihi jiray qofkii inta la xoreeyey wax dhaxle la waayey isagana waxaa ugu soo ka maray kii xoreeyey kaas waa dhaxlaa iyo jihatul islaam haddii kaasna la waayo qofkaa xoolihiisa in la geeyo jihatul islaam oo bangiga ama baytulmaal muslimiin in la geeyo dayib waxaan soo qaadanay shuruudul irsi shuruuda dhaxalka oo afar ahayd oo ka mid ahayd kan la dhaxlayo inuu dhintay in la xaqiijiyo qofka la iskama dhaxlay horta inuu dhintay waa in la xaqiijiyo waa in kaloo ay xaqiiqowdo la xaqiijiyo kan wax dhaxlaya inuu noolaa kan la dhaxlaya ka bacdi oo kani nolol ku dambeeyey ayib waxaa ka mid ah in la yaqaan qofkan iyo meydku waxay isku yihiin ugu soo dhowaaday qaraabo iyo nikaax iyo weli iyo wixii la mid ah jihada irsigana markii loo nisbeeyo qaadiga iyo muftiga iyana waa in la yaqaan taasna waxay ahayd asbaabtii waxaynu soo marnay waxa la yidhahdo mawaanicul irsi dhaxalka waxyaalaha diida qofkii dhaxalka yeelan lahaa dhaxalkii baa loo diidaya sababtu waa maxay ma- maanic baa ku yimid maanic maanicaasi waxa weeyaan waa qatli haddii uu wax dilo qofku dhaxli lahaa buu dilay isma dhaxlayaan ama riqi oo addoonnimo ah ama ikhtilaafu diin diinkii bay ku kala tegsan yihiin diinkii bay ku kala tegsan yihiin midna waa muslim midna waa kaafir iyo masaladii aynu lahayn addowru alxukmiyu ayaa la yidhaahdaayo tasalsulka iyo iska daba wareega iyo dowrka uu ka dhalanayey oo ninkii akhi shaqiiqa ahaayoo walaalkii dhexlayey xoolihii oo dhan qaadanayey hadhowna qiray walaalkiisaa la dhexlaya wiilkan inuu dhalay waa inagii soo marnay intaa markaan soo dhaafnay waxaa jira alwaarisuuna min arijaal dadka wax dhaxla oo ragga ah markii la basdiyo waa shan iyo toban shan iyo tobankii waa iyadii lasoo tiriyey aabbihii laga bilaabay awowgii lagu xijiyey wiilkii meyd ku dhalay lagu xijiyey wiilkaa wiilkiisii lagu xijiyey akhi shaqiiq ahaa iyo akhi laabka ahaa iyo akhi laumka ahaa iyo iyo wiilashooda kan shaqiiqa wiilkiisa iyo kan laabka wiilkiisa kan laumka isagu wiilkiisu ma soo galo camkii ama adeerkii shaqiiq ahaa iyo adeerkii liabka ahaa iyo labadoodii wiil zawjkii iyo dulwalaa intaa waa iyagii inoo soo noqday oo aynu soo qaadanay dumarka wax dhaxla toban bay ahaayeen markii la basdiyo gabadhii meyd ku dhalay wiilow dhalay gabarow dhalay hooyadii iyo ayeydii waa waxa weeyaan ayeedo dhankay doontaa ka timaado labadii ayeeya baa imaanayaan iyo walaashii shaqiiq ah iyo gabar walaashiisoo li'ab ah iyo ukhta li'um ah zawjadii oo xaaskiisii ah iyo muctiqadii tobankaasna waxay ahaayeen dumarka wax dhaxlaya bay ahaayeen halkaa markaan soo gaarnay waxaa la yimid baabka ah alfuruud almuqadara fi kitaab illahi tacaala ansibada iyo nasiibyada iyo faralyaalka lagu sheegay kitaabka ilaahay dadkii baa laba u qaybsamaya ahlu farad iyo casabo dadka xoolaha qaataa labadaasi u qaybsamaan ahlu farad waxaa la yidhahdaa qofka intuu leeyahay la sheegay oo la yidhi xoolaha intaasaa leedahay kala bar baa leedahay afar meelood meel baa leedahay wixiisu waa cad yihiin waa la yaqaan qofka casabadaana wixiisu ma cadda intaasuu leeyahay maaha hadduu keligii noqdana xoolahoo dhan buu qaataa haddii wax u soo haraana inta soo hadhay buu qaataa haddii xooluhu ka dhammaadaana halkaasuu ka baxa ilaa masaladii mushtarikada ama musharakada iyo agdariyadii iyo mooyaane labada masalo iyo wixii lamid ah dee labada unbaaba laga soo reeba waxaa qur-aanka marka furuusha lagu sheegay lix bay ahaayeenoo waa nis waa kala bar iyo rubuc afar meelood meel thumun siddeed meelood meel thuluthaan saddex meelood labo thuluth saddex meelood meel iyo sudus lix meelood meel mid kasta tirsiga uu ku jiro uu ka baxaya lix meelood meel haddii lagu dhaho sudusku sitadou ka baxaya lixdou ka baxaya thumun siddeed meelood meel haddii lagu yidhi thamaaniya oo sideeda buu ka baxayaa thumunku rubuc haddii lagu dhaho afar meelood meel arbacadou ka baxayaa afarta thuluth haddii lagu dhaho saddex meelood meel halaatadou ka baxayaa saddexdou ka baxayaa sidaas weeyaan iyo wixii la mid ah marka dadkii ahlu faralka ahaa oo lixdaas wax ku dhexleeyey qoladii niska wax ku dhexlaysay shan qole ahaayeen zawjkii baa rag ka ahaa oo shardigiisii wata farac waarisa ma joogo iyo afartii dumarka ahaayo bintu sulbi bintul ibni gabadha shaqiiqada ee walaasha iyo midda li'abka ah shuruuddii waa in la helo ayib rubuc waxaa wax ku dhexleeyey laba qole keliya zawj haddii farac waarisa jiro iyo zawje ama zawjaad haddaan farac waarisa jirin labadaa qolo thumun oo sideed meelood meel ah hal qolaa wax ku dhexlisay xaas ama xaasas laga dhinto ninkoodi dhintay haddii farac waarisa jiro baa sideed meelood meel qaadanaya huluthaan afar qolaa qaadanayo oo qofku qolooyinkii niska qaadanayo oo zawjkii laga reebay oo dumarkii keliya isku soo hareen oo laakiin laba laba ay noqdeen gabar meydku dhalay baa awal nis qaadanaysa laba gabdhood iyo ka badan ka- ka dhig a laba gabdhood oo meydku dhalay iyo ka badan oo shardigii la helay oo wiil uusan la joogin walaalkooda iyo labadii wiilka meydku dhalay wiilow sii dha- wiilow sii dhalay labadii gabdhood ou dhalay iyo ka badan shuruuddii waa in la helo oo meydku wuxuu dhalay waa inaysan joogin iyagana walaalkood waa inuusan joogin laba oqtoo shaqiiqatayn ah shuruuddii haddii la helo iyo laba oqto oo li'aba ilaa shuruuddii kitaabka kuu qoraysa waa cashiran soo galnay lagu noqon mayo meeshay kaaga muuqdaan thuluth waa saddex meelood meel laba qolaa wax ku dhaxasha hooyada haddaan farac waarisa jirin walaalana jirin rag iyo dumar midkay doonaanba ha noqdeen meydka la dhashay aysan jirin saddex meelood meel bay qaadataa waxaa kaloo saddex meelood meel qaata laba iyo ka badan walaalihii meydka la dhashay oo xagga hooyada walaalaha kala ahaa saddex meelood meel bay qaataan mar hadday laba iyo ka badan yihiin laba laga bilaabo shuruuddii waa in la helo meydkaasi asal iyo farac waa inuusan midna lahayn waxaa u dambeeya sudus lix meelood meel weeye toddoba qolaa wax ku dhaxasha aabbahaa wax ku dhaxla haddii meydka dhintay farac waarisa leeyahay awowgaa wax ku dhaxla haddaan aabbana joogin meydkuna farac waarisa leeyahay hooyaa wax ku dhaxasha farac waarisa haddii la hayo ama walaalo badan joogaan ayeeyaa wax ku dhaxasha yaa haddii aan meydka hooyadi joogin ama haddii ayeeyadii aabbe hadday tahayna wiilkeedi hadduusan joogin oo meydka aabbihii joogin bintul ibni oo gabadhii ibnigu dhalay yaa iyo ka badan sudus bay qaataan hadday la joogaan gabar meydku dhalay dayib ukhta li'aba gabar walaaloo li'aba iyo ka badan hadday la joogaan gabar shaqiiqa ah ukhta shaqiiqaa macnaha hal mid oo wiil ah ama gabar ah oo laakiin hooye walaal kala ah meydka isaguna lix meelood meel buu qaataa intaas baan horta soo maran dadkaas waa dadka waxa ay qaadanayaan la yaqaan oo la dhahayo thumun bay leeyihiin rubuc bay leeyihiin thuluth bay leeyihiin sudus bay leeyihiin waxa weeye ahlu farad baa la yidhahdaa dadka ahlu farad baa la yidhahdaa casabada marka la joogo oo dadku aysan ay casabo tahay arrintu casabo oo casabadu waa maxay dadkan casabada lagu leeyahay casabadu waa saddex nooc horta casabatun binafsihi casabatun bikayrihi casabatun maca gayrihi mid waxaa dhahdaa binafsihi casabatun binafsihi ama caasibun binafsihi caasibun bigayrihi bac ku dar midna mac ku daro caasibun maca gayrihi waa saddexdaas waa wax dhib yar casabatun binafsihi waa ragga mucdam waa ragga un bay ka ti- bay ka timaadaa waxaan soo gelin zawjka xaaska qabay iyo walaalka ninka walaalkaayoo li'umka ah maaha ragga inta kale oo dhan baa casabatun waxay noqdaan binafsihi dumarku ma soo galaan ilaa hal qof baa ka soo gala hadday inta addoon xoraysa wax kaloo dhexle la waado muctiqa ay noqoto sayidadaas ama hal islaana ha noqoto ama islaamo badan yaa ila latii manat bicitqi raqaba midii raxbiyadu lahayd weeyaano saaxiibu raxbiya uu sheegayo walaysa fi nisaa'i durun casaba ila alatii manat bicitqi raqaba wax iyaga iyadaa sayidadii wax horeysa wax kaloo dhaxlana waa la waay markaas casaba binafsi ay noqotaade xoolihii bay dhaxshaa qaadataa laakiin inta kale waa ragga raggiyo laga reebay zawjka iyo walaal li-um ah baa laga reebaya waaye casabatun bikayrihi haddaa maqashid oo bacdaa ku dadhid banaadkii meyd ku dhalay gabdhahu dhalay oo baniin wiilashii la jooga wey waxaa meesha wada jooga wiilashii meyd ku dhalay iyo gabdhihii meyd ku dhalay gabdhahani waa casabatun bikayrihi ilaa waa caasib baa meesha jooga walaalkood weeye maogta caasib waxay ka dhigan tahay wiilku laba qoriba wax ku dhaxlayaa gabadhuna hal madax waaye ama hadda fiiri gabdho walaalaah oo la jooga wiilashii walaalahood ahaa akhawaat oo maca alikhwa wiilal walaalaa bay la joogaan casabatun bikayri baa la yidhahda haddaa maqashid casaba maca kayrihi ama caasibun maca kayrihi maxay noqonaysaa iyaduna alakhwaat gabdho walaalo ah oo macalbanaat waxaa jooga qofka dhintay gabdhahow dhalay iyo gabdho walaalihiisa gabdhihow dhalay iyo walaalihiis gabdho walaalihiis baa meeshii jooga kuwaas baa la yidhaahdaa waa dumar keliya markaas waxa wada jooga waa wada dumar ayib marka qofka casabada lagu leeyahay hadda raggaasaan sheegaynoo kale casabada ah qofka wax dhaxlaba haddii la waayo oo kale oo isagu ugu soo ka maro xoolahoo dhan buu ka haystaa xoolahoo dhan isagaa qaata haddii ahlu faral meesha joogana qof kasta markii ahla siiyo faralkiisa oo ahlu faralka nasiibyadooda la siiyo inta soo hadhay buu qaataa haddii ahlu faralku xoolaha dhammaystaanna oo waxba usoo hari waayaanna halkaasoo ka baxaya xoolihii baa kaa dhammaada laleeya wax waa lagu siin lahaa laakiin xoolihii ahlu faralkii baa dhammaystay ilaa masaladan musharakada la yidhaahdo mooyaane ama mushtarikada iyo agdariyada mooyaane oo markaas isagoo casabaha xoolihii ka dhammaadeen baa wax loo soo qadarayaa waa gaaraynaaye hadii alla idmo waxay ahayd halkaa inuu ka baxo laakiin masaa-ishaas halkaa ka bixi mayee taa keliya laga soo reebay oo la dhahayaa war ninkan casabada ah halkaa loo diri mayee xoolaha loo soo qadarayaa casabada aa maqlaysidna waa sidaas aabbaha iyo awowgu marka marna ahlu faralnimay wax ku dhaxlaan marna ayagoo ahlu falalna ah bay wixii soo harana qaataan oo casabana noqdaan aabbahay awoga keliya bay ka imaanaysaa nasiibkiisibuu qaatay dadkii kalena waxoodii bay qaateen xoolaa soo haray intii soo hadhayna isagaa qaadanaya hadduu aabba yahay amba awowo u yahay masaladaasina wataas waxaa soo haray waxaa soo haray waxaan nidhi haddii aan xoolihii waxba ka soo harin qofku ka dhintay oo la dhammaystay qofkan casabadaa waa dhacaya ilaa mas'alada mushtarakada la yidhaahdo mooyaane iyo mas'alada agdariyada la yidhaahdo oo awow iyo walaalo wax dhaxlaya meelaha dhaxalku ugu adag yahay ka mid tahay marka la joogo bay iyana timaadaa agdariyadu marka mas'aladan mushtarakada la yidhaahdo magacyo badanna waa leedaha kow xajariye waa la yidhahdaa ximaariyena waa la yidhaahdaa maxay ta afar qolaa isku timid masalada islaam baa dhimatay ninkeedii bay ka dhimatay iyo hooyadeed iyo iyaduna waa la mid waa mid baa joogta ma wada joogi karaan ninkeedii hooyadeed waaye walaalaheed xagga hooyo ay walaala ka yihiin iyo wiil walaalkeeda oo shaqiiqo aabbiya hooyaba ay wadaagaan bay ka dhimatay haduu doono wiil ha ka bato masaladan hadda maxay noqonaysaa marka ilaa dadkii qolo kasta waxa la siinayo waa lasoo bartay zawjkii xoolaha nis buu rabaa ilaa meesha caruur ma joogto wiil ilma farac meesha ma jiro zawjkii nis buu rabaa waaye kala bar xoolihii in la siiyo ayuu doonayaa waa zawjkii walaalo badan baa joogay haddii mar walaalo badan meesha joogaan hooyadu sudus bay qaadataa lix meelood meel thuluth ma qaadanayso walaalahana u diiday moogta sudus lix meelood meel walaalahan liumkaana mar hadday mid ka badan yihiin laba iyo ka badan yihiin thuluth bay qaadanayaan fom shurakaaw fi thuluth ayay qaadanayaan waaye marka masale ayn ku noqon doonno tadaakulkii iyo masaa-ishii afartii nisbo ka dhexaysay bay masaladu u noqonaysaayo waxa weeye lix meelood meel hooyadiioo rabta walaalihiioo saddex meelood meel raba zawjkiioo xoolihii kala bar bar raba kala baroo bar raba baa meeshii wada jooga tirooyinkan baa la isku fiirinaya tirooyinkan ayaa la isku fiirinaya kalabarku tirsiga u yar oo ka baxo waa tirsigee tirada u yar kala bar bar ka bixi karo waa labo haye waayahay sudus tiradoo ka bixi karo soo lix maaha laba iyo lix isku fiiri maxaa ka dhexeeya waa isgudagelayaan ilaa tadaakul baa la yidhaahdaayo tirsiga badan markaan kan yar ka jarno ka jarno waa in tirsiga badan dhammaanayo lix laba jar laba kala jar laba kala jar sufur sufur eber eber waa in tirsigu sirtigaa dhammaynayo tadaakul markay tahay soo maa ayib maxaa markaa la isticmaalaa uktufiya biaktharihima tirada badan baan qaadanaynaa lix baan wadanaa baan leenahay labadii naga dah tiradoo dhan lix baan wadanaa haye lix baan wadanaa walaalahan thuluth bay wax ku dhaxlaan thuluth waa saddex meelood meel tirada u yaroo saddex meelood meel ka bixi kadha waa tiradee waa thuluth waa waaye saddex waa saddex ilaa saddex waa hal iyo hal iyo hal soomaa meel saddexaad waa ka bixi kadhaa saddex iyo lix isku fiiri maxaa ka dhexeeya saddex iyo lix ma isdhammayn karaan haa saddex iyo lix waa isdhammayn karaan lix saddex jar saddex kalena jar sufur sufur waa eber sidii labadayo kale wey tadaakul baa ka dhexeeya isgudagaleen uktufiya biaktharihima tirada badan baan weli wadanaa sheekadiina waaba dhammaatay reerkao dhan masalada waxaa lagu dhisayaa lagu dhaxlayaa lix lix maxaa u kala bara saddex kala bar xoolaha ayaa qaadanayay zawjkii ninkii xaaskiisu dhintay ayib lix maxaa saddex meeloodoo meel ah saddex meeloodoo meel labo ilaa waa laba iyo laba iyo labo saddex meelood u qaybi lix waa laba iyo laba iyo labo labada ayaa leh walaalihii lu'umka ahaa oo fom shurakaau fi thuluth ilaahay yidhi kuwii baa qaadanaya lix maxaa lix meelood meel u ah hal yaa iska lahaa hooyadii hooyadii baa sudus wax ku dhexlaysay iyay haddii joogtana waa lami xolihii ma dhammaadeen xolihii dhammaade saddex waa zawjkii baa qaatay labana walaalihii lu'umka ahaa xabadna hooyadii meesha yaa haray walaalkii shaqiiq ahaa baa jooga waale dee casabaa tahay waxba laguma hayo xoolii waa kaa dhammaadeen qofka hadduu xooluhu ka dhammaadaan halkaas ka baxa maradu casaba yahay ilaa kuwaan casaba maha ahlu faral weeye qofkas wuxuu leeyahay waa la yaqaan kani sudus buu leeyahay kani nis buu leeyahay kani thuluth buu leeyahay soo lama dhihin kuwa qorshahooda waa la yaqaan lama waayi karo iyada qorshe la yaqaan nin xisaabta waa kaa dhamaataa laleeyahay raalli ahow wuu ka xanaaqay waa diiday war maxaa kugu dhacay wax kale iguma dhicine aniga qofkan dhintay maxaan la ahaa buu yidhi walaal baan la ahaa walaal maxaya aabbihi hooyaana wada dhalay isku aabbana waa ahayn isku hooyana waa ahayn haddaan aabbihii wax ku waayey kuwaani maxay wax ku heleen hadda walaalahan kale hooyay wax ku heleen kuwaan liumkaas oo walaalihii xagga hooyaa maaha oo qofka dhintay xagga hooye walaala ka ahaayeen kan noolno xagga hooye walaala ka yihiin haa kuwaani maxay wax ku dhaxleen hooyo aabe haddaan wax ku waayo iyaguba hooye wax ku heleen si anigu hooye wax ugu waayo soo nama ay wada dhalin soo nama ay wada dhalin marka arrintaa markay dhacday waxaa la yidhi waa sax waa idin wada dhashay oo iyagu maxay wax ku dhaxleen hooyadaas inay is- la um yihiin oo adiguba waa tahaye aabbaaba kuu dheer aabi haddaa wax ku weyday ee maxaa kugu dhacay arrintii baa la fiirsha markaasay waxay dhaheen ee, aabbahaya waxaaba ka soo qaataa kaana ximaaran dhagax badda lagu tuuray ama dameer oo kale aan waxba aanan ku helin kaba soo qaade muwaanan mu aabbuhu nasabkiibuuba noo sii beriyo aabbihii hooyaanba la wadaagnaaba ama anagu leenahay ee alasnaa min ummin waaxidin mayaan isku hooyana dhalin maxaanu ku qada arrintaasoo keena sayid cumar xilligiisii bay dhacday hab ana abaanaa kaana xajaran mulqan fi lyami yamiya ama masala dhaha yamiya masaladii badda loo nisbeeyey ama ximaariya aabbaayo xame- dameeroo kale ka soo qaad markay dheheen ximaariyana waa la dhahaa mushtarakana waa la yidhaahdaa magacyo badan bay leedahay waaye marka sidaa markay dhacday baa waxaa la yidhi saa mar hadday tahay wuxuu la leeyahay xoolahuu la qaadanaya xasabadii iska tegaysay laga dhigimaye kuwan walaalahaba xoolaha la qaadanaya waa walaalaha oo xoolaha la qaadanayaa sidaas marka maxaa meesha ka saarnay qofka casabadaa waa iska tagaa ilaa masalada hadda saas ninkaas iyo wixii la mida iyo mid agdariye la yidhaahdo iyana awowga iyo walaalaha marka laga hadlayo sidaas bay masaladu u dhacda marka casabaduna waa dadka noocaas ayib waxaa soo haray oo aan rabnay inaan marka sheegno intaana masaa-isha aan dhaxlayno aynaan weli dhaxlin haddii alla idmo waxaan nidhi waxaa jira tadaakhul iyo tamaathul iyo tawaafuq iyo tabaayun xisaabuhu xisaab kasaabow haddaba soo xisaab dadku ma bartaan jaamacado iyo wax kasta kuma jiraan macaahid xisaabuhu xisaabtu inay xisaabta isgudageli ka dhaho iyo inaysan isgudageli karin waa labadaa mid kow marka nisbaa afartan la- ti- laba kasoo tiro nisbaa ka dhaxaysa waxbaa ka dhaxeeya mathalan tamaathul waa maxay laba tirsoo isleeg weye laba iyo labo lix iyo lix waa tamaathul waa laba tiro tiro isleeg hadday meesha dhaxalka soo wada galaan laba tiro isleeg uktufiya biaxadihimaa midkood baa la qaataa midna waa la tuuraa ilaa labada tiro waa isleegyihiin waa lix iyo lix lix iyo lix mid unbaan laba lixaad ka- laba lixaad waa qaadan karnaa laakiin xisaabtaa nagu dheeraanaysa weeshaana waxaa la rabaa xisaabta dhaxalka intii lasoo koobi karo in lasoo koobo waxay dhahaan wa tarku tadwiililxisaabi ribxun xisaabta dherarkeedoo layska daayo waa ribx iyo faa'iido marka laba tiroo kasoo isla eg tamaathul baa la dhahaa mid baana la qaataa xukunkeedu wakaa ayib maxaa ku xiga tadaakhul tadaakhulku waxa weeye labada tiro waa isgudagelayaanoo midka yar haddii laga jarjaro kan badan mar iyo ka badan waa isdhammaynayaan wuu dhammaynayaa laba iyo afar soo qabo laba iyo afar maxaa ka dhaxeeya waxaa leedahay horta tamaathul maaha isku mid maaha afar iyo afar maaha lix iyo lix maaha laba iyo laba maaha soo maa ma isgudageli karaan haa see isgudagelka maxaa lagu ogaadaa tirada yar tirada badan ka jar misna ka jar waa in tirada badan dhammaato hal baaqiya waa inuusan soo harin hadda labo afar laba jar laba kala jar zero zero waa dhammaatay tadaakhul baa lahaa midaas maxaa la mid ah saddex iyo lix lix iyo saddex waa isgudagelayaan lix saddex jar saddex kala jar zero zero waa dhammaatay tadaakhul waaye maxaa la samaynayaa laba tiro noocaas hadday dhaxalka ku jiraan tirada badan baa la qaataa uktufiya biaktharihima kan badan labada iga daa ama saddexda iga daa lixdaa la qaadan ama afartaa la qaadan kan badan baa la qaadanaya waxaa jira wax la yidhaahdo tawaafuq tawaafuq waa maxay labada tiro waxay iska waafaqayaan nisbe saxiixoo iyadoo aan jajabgelin bay tawaafuq baa ka dhaxaynaya tawaafuq baa ka dhaxaynaya tawaafuqaasi muxuu noqon karaa hadda lix iyo afar lix iyo afar ma isleegyihiin mada ma isgudageli karaan mada ilaa haddaan afar lix jarno laba meel taagan baa soo haras waxaan rabay in tirsigu isku dhammaado tamaathulna maaha tadaakhulna maaha lix iyo afar waxaan leenaha waa tawaafuq tawaafuq muxuu yahay mid kasta hadda lix iyo afar kala bar saxiix uu leeyahay lix maxaa u kala bara saddex afarna maxaa u kala bara labo nis saxiixa mid kasta ka baxay marka waxaan leenahay tawaafuqun binisfi nis bay iska waafaqeen jajabna ma soo gelin waaye waxaa la mid a lix iyo sagaal tirada lixa iyo tirada sagaal ah oo kalaa la mid a mid kasta maxay leedahay saddex meelood meel saxiixa lix saddex u qaybi labo iyo labo iyo labo laba laba baa halkaa taagan saxiixa sagaalna saddex u qaybi saddex iyo saddex iyo saddex sooma mid kasta waxay leedahay saddex meelood mid kasta saddex bay u qaybsantaa weye sidaa u taqaanaan lixdu saddex waa u qaybsantaa sagaalkuna saddex baa u qaybsamaa weye ujeedka waa kaa waaye jajabna ma gelin ayib sidaa markay noqoto mid intou ka waafaqay baa kan kale oo dhan lagu dhufanayaa baa lagu dhufanaya mathalan tusaalaheena haddeer afar iyo lix sooma ahayn sooma dhihin mid kasta wuxuu leeyahay kala bar saxiixa lixdu saddex baa u kala bara afartana labaa u kala bara mid barkiis kan kale ku dhufo labo lix ku dhufo laba iyo toban ama lix barkeed oo saddexa afar ku dhufo wasla laba iyo tobankii yaa saddex lagu dhuftay afar waa laba iyo toban laba lagu dhuftay lixna waa laba iyo tobankii intuu ka waafaqay baa kan kale ku dhufanaysaa waay tawaafuq baa middaa la yihahdaa tawaafuq ayib saasaa isaga loola tacaamulaya ayib maxaa soo haray marka ilaa tadaakhul iyo tamaathul iyo tawaafuq baan hadda sheegnay tiradu tirada yar tirada badan haddaysan dhammaynayn aysan isku dhammaanayn oo yaa dhammaynaya tiro kalaa dhammaynaysa oo aan kow ahayn tiro kaloo aan kow ahayn mutawaafiq baa la yidhaha tawaafiq ama hal waxaan ahayn oo dhammayn kara ma jiro hal waxaan ahayn oo dhammayn kara ma jiro tabaayun tiradan iyo tiradan tiro kaloo dhammayn kadha ma jiro ilaa kow baa dhammayn kadha kow keliya waaye kow baa dhammayn kadha oo day markaas tabaayun baa la dhahaa mid kulligiis baa midka kale kulligiis lagu dhufanayaa mid kulligiis baa midka kale kulligiis lagu dhufanayaa waaye saasay kuu noqonaysa saddex iyo laboo kale saddex iyo laboo kale isma le-eka isma gudogelayaan meelna iskama waafaqayaan tawaafuq maaha waa inay tabaayun noqdaan tabaayun mid kulligiis midka kale ku dhufo laba saddex ku dhufo si kale lama samayn karo waa inay saa noqoto labadooda tirada dhammayn ka dhaana waa kow oo kale haddii kow aad ka jadho labo mid kale ka jadho ama saddex aad ka jadho hal hal kale hal kale ilaa tira iyada lamida la keeni mayo saddex saddex loo keeni mayo labana laba loo keeni mayo moogta kow baa dhammayn ka dhah mid kulligiis baa kan kaloo dhan lagu dhufanaya marka faraa'ilka waxyaalaha muhimkaa waxaa ka mid a hadhow intaanoo qolo wax loo dhaxlayo markay yimaadaan tirsiyada nisbada ka dhaxaysa nisabta ka dhaxaysa inaad taqaanid oo ah labadan tiro maxaa ka dhexeeya tadaakhul tamaathul tawaafuq tabaayun war maxaa ka dhexeeya wixii ka dhexeeyey waa inaad garanaysa waxaan idhi raggoo dhan hadday isku yimaadaan raggii dhaxalka lahaayoo dhan baa isku yimid waa isxijaabayaane saddex nin keliya wax ka dhaxla mar haddii raggii oo dhan isku yimid qofka dhintay waa dumar weliba waa xaas zawjo weeye saddex nin baa wax ka dhaxla aabe lama xijaabi karo wiilka meyd ku dhalay lama xijaabi karo ninkii islaanta qabay cid xijaabi kara male rag oo dhan hadday isku yimaadaan saddexdaa nin keliya wax dhaxla meydkuna markaas waa un haween waa ninkaas zawjka ah xaaskiisii oo zawjadii ah wax kale ma noqon karo bes waaya dadkan marka mas'aladoodu xaggee bay ka baxaysaa xaggee bay masaladoodu ka baxaysaa aabbuhu wiil meyd ku dhalay baa jooga soo maaha aabbuhu waa reere sudus lix meelood meel buu leeyahy zawjkan xaaska qabayna hadda ilaa nis qaadan mayo ilmo ay dhashay baa jooga islaantuye yaa rubuc buu qaadanayaa nis qaadan mayo rubuc buu qaadanayaa wiilkuna wixii usoo haru qaataa wiilka meyd ku dhalay waa casabo wixii usoo hara buu dareersanayaa saddexdaa nin wax u dhaxal baa lagu yiri labada ahlu faralkaa soo qaado mid lix meelood meel buu wax ku dhaxlaa midna afar meelood meel lix iyo afar maxaa ka dhexeeya tirooyinka haddeer baa isku fiirinaysaa lix iyo afar maxaa ka dhexeeya tamaathul maaha isma le'eka tadaakhulna maaha isma gudagelayaan tabaayunna maaha tawaafuq baa ka dhexeeya mas'ale kasta oo rubuc iyo sudus ku jiraan afar meelood meel iyo lix meelood meel mas'ale kastoo ay ku jidhaan ay ku jidho yaa labaiyo toban bay tegeysaa labaiyo toban bay tegeysaa see u tegeysaa afar barkeedoo labaa lixdii ku dhufo waa labaiyo toban ama lix barkeedoo saddexa afartii ku dhufo waa labaiyo toban labaiyo tobanka unbay tegi labaiyo toban bay xoolihii noqdeen dadka u qaybi aabbuhu wuxuu leeyahay labaiyo toban suduskood labaiyo toban lix u qaybi meeshiiba waa labo aabbaha sii labadaas waa sudus ilaa labaiyo tobanku waa laba lixaad lix iyo lix lixdiiba halbaa sudus u ah soo maha labaiyo toban suduskood aabbaha qaadanaya lix meelood meel qoriga lixaad buu leeyahy labaiyo toban rubucood afar labaiyo toban afar u qaybi meel ka mid a zawjkii baa leh waa saddex soo maha ilaa waa labaiyo tobanku waa saddex iyo saddex iyo saddex iyo saddex mid ka miduu leeyahay zawjku saddexdaas waxaa leh zawjkii islaanta dhimatay qabay xoolihii maxaa la qaatay saddex meela iyo laba meela shan labaiyo toban bayn ahayn maxaa soo haray toddobaa soo hadhay toddobada waxaa iska kaxaysanaya kii wiilkii meyd ku dhalay casabaa weeye qofka casabadaa marbuu ka xoolo badanayaa kii faralka wax ku dhaxlay hadda kana isagaaba ugu xoolo badan toddobada isagaa kakaxaysay masaladaas horta waa dhisnay halkaasina ka baxday ayib waxaa soo haray dumaroo dhan hadday isku yimaadaan dumaroo dhan hadday isku yimaadaan halkaa markii hore ragoo dhan bay ahay isku yimid dumaroo dhan baa isku yimid shan baa wax ka dhaxla gabadha meyd ku dhalay wiilow dhalay gabarow dhalay hooyadiis xaaskiisa walaashiisa aabihii hooyaba ay walaala ka yihiin shantaa dumarkaa waa wax dhaxlaya wax qaadanaya waayo kuwaan masaladoodu afar iyo labaatan bay tegeysaa tii hore labaiyo toban soo mahayn labaiyo toban labaiyo toban lagu dar afar iyo labaatan bay tegeysaa sababtu waa maxay mas'aladan sudus iyo thumun baa ku jira horta nin kiibaa hadda dhintay awal xaaskii baa dhimantay soo mahayn hadda ninkeedii baa dhintay waaye ninkeeda haddou dhintay ilaa dadka qofun baa dhintay baa la iska dhahaaya dadka hadda in iyaga lagu mithaaliyo ma jecla dhimashada ka baqayaan oo inuu qofka la yirahdo sheekh baa aada ugu mithaalin jira allahu naxariise kalaafi xaajigi allahu naxariis oo isagoo dhintay iyo isagoo qofkii dhintay qof dadkiisa ayuu ku mithaalin jira marka kaba soo qaada hadda adoo hadaada haba isku mithaalin faraha ka qaad waxa weeyaan gabadha meydku dhalay xoolaha nis bay leedahay gabadha wiilkiisu dhalayna sudus bay leedahay hooyadiisna sudus bay leedahay zawjadiisina carruur baa joogtay thumun siddeed meelood meel bay leedahay waaye hawshii sidaasay ku socotaa maxaa la samaynayaa marka meesha haddii sudus lix meelood meel iyo siddeed meelood meel isku yimaadeen masaladu afar iyo labaatan bay khasab tegeysaa waayo afar iyo labaatan bay tegeysaa ilaa sida hadda isku soo hosgelayaan nisku wuxuu soo hosgelayaa suduska labada sudusna mid baa qaadanaysaa waaye marka lix barkeed oo saddexa siddeed haddii lagu dhufto maxay noqonaysaa lix siddeed lagu dhufto ma waxaan leeyahay saddex sideed lagu dhuftay saddex sideed lagu dhuftay afar laad soo maa ama sideed barkeedo afara lix ku dhufo afar lix ku dhufo afar iyo labaatan waa inti saasaa loogu qaybanaya marka maxaa la dhahayaa marka ilaa tawaafuq binis baa ka dhexeeya mid barkiibaa kan kale lagu dhufanaya gabadhu waxay leedahay meydku dhalay xoolaha kala barkood afar iyo labaatan barkood waa imisa afar iyo labaatan barkood laba iyo toban bay leedahay gabadha meydku wiilkiisu dhalay sudus bay leedahay afar iyo labaatan lix loo qaybshay meel ka miday leedahay ya ilaa afar iyo labaatanku waa afar lixaad afar bay leedahay maogta sudusku waa waa afar thuluthayn bay isla qaateen hooyaduna sudus kaley leedahay waa afar kale afar afar iyo labaatan lix meelood loo qaybshay meel ka mida bay mar labaad hooyadu qaadanaysaa xaaskiina thumun sideed meelood meel waa maxay waa saddex sababtoo ah side afar iyo labaatanku waa saddex sideedaad sideeddiiba xabad baa thumun u ah saddex bay qaadatay afar iyo labaatan sideed u qaybi weeye ujeedku meesha sideedaad xaaska si waa saddex maxaa soo haray hal xabo xoolihii afar iyo labaatan bay ahayn saddex iyo labaatan baa la qaatay waaxid baa soo haray xabad hal qori qorigaasna uktadii shaqiiqada ahayd baa qaadanaysa labadaa masalo saasaan u dhisnay laba masaloo kalaa la dhisaa laakiin hadda waktigaan saamaxaynin marka faraa'ilka masaa'il baa la iska dhisaa dadkaa la fiiriyaa hadba maaragtay meyd dhintada intaasoo qof ka tegay baa la cabiraa insha allahu waana haddii fursada u haysaan iyadoo aan markaa cashir laga gelaynba waa saasoo kale waa u akrin karnaa ama waa isku weydiin karnaa haddii alla idmo والله سبحانه وتعالى على بالصواب